أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بسم الله الرحمن الرحيم السلaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu kulan wacan oo wanaagsan dhegaystayaal idilkiinba ku soo dhowaada faafreebka wararka waa habeen axada taariikhda hijiriyadana waxa ay ku beegan tahay afar iyo labaatanka bisha siddeedaad ee shacbaan sannadka kun afar boqol lix iyo afartanka hijiri qodobada caawa barnaamijka faafreebka wararka aan idinkugu hayo waxaa ka mid ah mas-uul ka tirsan kufaarta afrikaanta oo qeeladhaan af ka furtay kaas oo walaac ka muujiyey maalgelin la'aan isagoona midowda yurub iyo golaha gaalada midoobe ku eedeeyey inay ka cagajiidayaan taageeridda howlgalka cusub ee e yusom isagoona soo saaray digniin ah suurtagalnimada in mujaahidiintu si fudud kula wareegaan talada dalka soomaaliya falanqayn ku aadan ayaad faafreebka caawa ku dhegaysa doontaan qodobada kale ee barnaamijka waxaa ka mid ah buuq iisa waxaan hareeyey kalfadhigii baarlamanka daaquudka kooxda riddada soomaaliya iyo xildhibaanno kala taageersan mucaaradka iyo xasan gurguurta ee hadallo kulul isweydaarsaday mid ka mid ah golaha dawaaqiidda kooxda riddada soomaaliya oo qiray in maleeshiyaadka riddada lagala wareegay deegaano dhowr oo ka tirsan wilaayada shabeellada dhexe barnaamijka ayaan ku soo qaadan doonnaa donald trump oo shaqo ceerin ku sameeyey taliyihii ugu sarreeyey dowladda sidiibiyadda maraykanka iyo wasaaradda difaaca oo hanjabaad u jeedisay jeneraaladan ku qanacsanayn habmaamulka trump faafreebka ayaad ku dhegaysa doontaan qodobada kale ee barnaamijka waxaa ka mid ah wilaayada islaamiga ee hiiraan oo ku guulaysatay xalinta khilaaf salka ku hayay dhurbeereed oo ka dhex jiray jufooyinka kala tirsan beelaha makane iyo gaaljecel oo wadadega wilaayadaasi kulan wadatashi ah oo ay ku lamaanneed dowro sharci ah una dhexeeyey mas-uuliyiinta wilaayada shabeellada hoose iyo beesha biimaal oo ku soo gebagaboobay deegaan ka tirsan wilaayadaasi kelimaadkii laga jeediyey ayaad faafreebka ku dhegaysa doontaan waxaan sidoo kale faafreebka caawa idinkugu haynaa ugaaska beesha mursado oo bogaadiyey guulaha mujaahidiinta ee dagaaladii dhowaan ka dhacay deegaana ka tirsan shabeellada dhexe qodobadaasi wixii kale soo kordha iyo xubintii hadalaynta warbaahinta ayaan faafreebka ka marnaan doonin walaalaha maahir iyo alfaatix ayaa barnaamijka caawa igala qaybgeli doona anna halkan ayaa idin kala socodsiinayaa waxaadna si toosan nooga dhagaysanaysaan dhammaan xarumaha andalus ee wilaayaadka dalka iyo barteenna laaf streamka oo dalka iyo dibaddiisa aad naga maqli kartaan waa mar kale iyo faafreebka wararka
الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
waa hagaag dhegaystayaal qodobka ugu horreeya ee caawa barnaamijka faafreebka wararkeenu ku eegi doonno waxa uu noqonayaa mas-uul ka tirsan kufaarta afrikaanta ayaa qeeladhaan af ka furtay kaas oo walaac ka muujiyey maalgelin la'aan isagoona midowda yurub iyo golaha gaalada midoobe ku eedeeyey inay ka cagajiidayaan taageeridda howlgalka cusub ee e yusom isagoona soo saara digniin ah suurtagalnimada in mujaahidiintu si fudud kula wareegaan talada dalka soomaaliya haddaba qodobkaas waxaa inoo falanqeynaya walaalkeen maxamed xasan alfaatix haye maxamed bismillaah aad baad u mahadsantaha bashir dabayaaqadii bishii disembar ee lasoo dhaafay sanadii labada kun afar labaatanka ay ahayd markii waxaa loogu yeero golaha ammaanka ee qaramada midoobey ay meel mariyeen dhismaha howlgalka loogu magacdaray eusom kaas oo loogu talagalay in muddo hal sano ah uu sii ilaaliyo xarumaha kooxda riddada islamarkaasna ay kasii shaqeeyaan dalka soomaaliya tan iyo wixii ka dambeeyey xilligaas waxaa aad u yaraa in macluumaadya dheeraadah laga helo qaabka howlgalkani uu u shaqeynayo laakiin mas-uuliyiin ka tirsan hogaanka kufaarta afrikaanta ah ee soomaaliya ku sugan ayaa sii daayay macluumaadyo ku aadan in isbahaysigu uu wajahayo dhaqaala daradii ugu xumeed ee abid uuna yahay isbahaysigii ugu taagta darnaa ee midooda afrika uu isku raaco in la dhiso laakiin weli aan la haynin dhaqaalihii lagu socodsiin lahaa mas-uuliyiin ka tirsan sbasigan oo hore loo oran jiray atmis ayaa warbaahinta u sheegay in ilaa iyo hadda aan la haynin damaanad qaad buuxo oo ku aadan cidda bixinaysa kharashaadka sida mushaaraadka ku baxaya ciidamada lojistikada iyo lacagaha kale ee la siinayo askarta ku baktiya howlgalada mujaahidiinta al-shabaab ee ka wadan soomaaliya horey ururka midooda afrika isaga ayaa mashruucan keensaday oo kulan ka dhacay magaalada adis ababa ayay ku sheegeen dhismaha howlgalkan kadibna waxay u gudbiyeen ururka waxa loogu yeero qaramada midoobey laakiin deeqbixiyaashii caalamiga ahaa waxaa loola jeedaa kuwa bixiyo qaraxaadka ku baxa ururkaas ayaa ilaa iyo hadda waxay ka meermeerayaan in miiska ay soo saaraan bajetka sanadlaha ah amba bilaha ah ee ugu talagaleen howlgalka kubaarta afrikaanta ee soomaaliya ururka midooda yurub dhowaan wuxuu sheegay in isagu uusan keligiis bixi karin dhaqaalaha ku baxayo isbahaysigan cusub ee loogu yeero au som loona baahan yahay in ay la qaybsadaan qaramada midoobe iyo maraykanka mas-uul sare oo ka tirsan ururka midooda africa una dhashay wadanka uganda ayaa cadeymo uu bixiyey oo ku faafiyey barta twitterka ee hadda loo yaqaano x wuxuu ku sheegay in ilaa hadda aysan haynin dhaqaalihii ku bixi lahaa howlgalka au som isla markaasna midooda yurub iyo waxa loogu yeero qaramada midoobey ay meermeerinayaan lacagaha la siinayo ciidamada laga soo bilaabo bishii janawari ee lasoo dhaafay ilaa hadda ma jiro wax qarash ah oo ururkan akoonkiisa kusoo dhacay ciidamadii mushaar lama siinin waxaana qalqal ku jiro logistikada ciidamadu ay ku isticmaalaan saldhigyada kala duwan ay ku leeyihiin koonfurta iyo bartamaha dalka soomaaliya arrintan waxaa uga sii daray go'aanadii kasoo baxay donald trump ee ahaa in muddo sagaashan maalmood ah wasaaradda arrimaha dibadda maraykanka aysan bixin karin lacagihii ay ku qarash garayn jirtay dalalka iyo ururada dibadda oo uu ku jiro ururka midooda africa ninkan oo lagu magacaabo samuel nakasuba wuxuu qoraalkiisa ku yiri haddii aan la helin maalgelinta midooda yurub iyo qaramada midoobey ee howlgalka soomaaliya halis ayuu ku jiraa waxayna u eg tahay in xarakada shabaab mujaahidiin ay qabsan doonto magaalada muqdisho muddo lix isbuuc iyo wax ka badan ah sidaas ayuu ku cataabay samuel wuxuu intaas ku sii daray in askarta iyo saraakiisha ururka midooda africa ee ku sugan soomaaliya ay ka sheeganayaan dhaqaale yari ayna awoodi layihiin inay sii wadaan howlgalkooda wuxuu yeeriyey seeriga walaaca aad ayuu u walaacsanaa ninkan lagu magacaabo samuel horey wuxuu usoo noqday mas-uul sare oo ka tirsan sirdoonka ciidanka militariga ee loo yaqaano u b d f ee wadanka uganda sidoo kale wuxuu soo noqday la taliyaed sare oo dhanka sirdoonka ah oo ka tirsan ururka midooda africa gaar ahaan howlgalkii kufaarta afrikaanta ee loogu yeeri jiray amisom waxaa la isweydiinaya maxaa xilligan kusoo beegay maalmihii lasoo dhaafay waxaa jiray qoraallo iyo warbixino ay isdhaafsanayeen saraakiisha midooda africa iyo kuwa ururka midooda yurub waxayna ku aadaneed mustaqbalka howlgalka au som ee soomaaliya dhammaanna dhacyadu waxay caddeeyeen in weli aan la haynin maalgelin dhamaystiran oo laisku haleyn karo ururka midooda yurub oo hadda ku kali noqonaya ee dagaalka wadanka ukraine ee ruushka yurub loogu difaacayo wuxuu ka sheeganayaa inuusan bixin karin xoogga lacagaha ururka midooda africa ee soomaaliya wuxuuna doonayaa in maraykanka uu qeyb ka bixiyo maraykankana donald trump ayaaba diidan in lacago dibadda lagu bixiyo qaramada midoobe sidaas oo kale way ka cagajiidaysaa arrimaha kale ee ururkan wajahayo waxaa ka mid ah taxadiyaadka ah in ilaa iyo hadda aan laysku raacinin dowladaha ciidamadoodu ay ka qayb qaadanayaan howlgalka loogu yeero au som ee dowladda xabashida etoobiya waxay dooneysaa in ururka ay ku yeelato kumanaan askari masar waxay dooneysaa inay ku yeelato ugu yaraan shan kun oo askari labadan dowladoodna khilaafka u dhexeeyo ayaa saameyn ku yeelanayo joogitaanka ciidamadooda ee soomaaliya ee dowladda burundi hore waxay u diiday inay kasii mid ahaanto ururkan oo ciidamadooda hadda waxay ku sugan yihiin degmooyin ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe welina wax mushaar ahadaah ma qaadanin marka taxadiyaadka dhaqaalaha iyo siyaasadda iyo midka amni ee ururkan uu wajahayo waxay ka dhigi doontaa inuu noqdo mid madhalays ah ilaa iyo bisha mey ee soo socota ayaa la filayaa in haddana kulan kale oo deg deg ah laga qabto arrimaha ku aadan howlgalka au som ee soomaaliya arrimahan oo idil waxay seeriga khataraha u yeerinayaan kooxda ridada soomaaliya oo la ogyahay inaysan maalmana sii jiri karin la-aanta ciidamada kufaarta afrikaanta ah iyo saliibiinta dalka ku sugan أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى waa hagaag dhegaystayaal qaybaha hore ee faafareebka wararka ayaad degeysanaysaan markana waxaad ku soo dhowaataan xubinta hadalaynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamiga ah alaab waxaa halkan ka soo jeediyey walaalkeen maher maxamed haye meher waad mahadsan tahay walaalka bashiir muxiidiin abuwayman xubinteenna waxaan caawa bashiir ku bilaabeynaa bartaalka taayib ay ku leedahay aaladda telegramka waxaa barta caawa lagu faafiyey muuqaal uu soo saaray kataayib al ikhbaariya kaasi oo ah weerar dhabagal ah oo lagu beegsaday maleeshiyaadka murtadiinta oo ka dhacay duleedka deegaanka beerayabaal ee duleedka buule burte ee wilaayada islaamiga ah ee hiiraan waxaan bashiir markan soo qabanayaa mareegta calaamada oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan kasoo qaadanaynaa xildhibaano qiray in maleeshiyada gurguurta laga saaray deegaano ka tirsan shabeellada dhexe xildhibaano ka tirsan kooxda hirdada soomaaliya ayaa ka hadlay isbedelo dhanka maamulka ah oo ka dhacay wilaayada shabeellada dhexe kadib markii ay ciidamada mujaahidiintu weeraro cagmarin ah ku qaadeen saldhigyo ciidan oo ay murtadiintu ku lahaayeen gobolkaasi murtad xildhibaan daahir amiin jeesow oo ka tirsan golaha dawaaqiidda ee kooxda riddada ayaa qiray guuldarrada ku habsatay kooxda riddada ah kadib markii ay ciidamada mujaahidiintu la wareegeen gacan kuhaynta ilaa siddeed deegaan oo ka tirsan shabeellada dhexe wuxuu qiray in mujaahidiintu horumar ka sameeyeen shabeellada dhexe sidoo kale waxa uu daahir amiin jeesow sheegay in maleeshiyaadka murtadiinta ah ay ku jabeen dhaqdhaqaaqyo ay ka sameeyeen duleedka degmada bule burte ee wilaayada hiiraan dhanka kale murtad cabdirashiid xidig oo ka tirsan golaha dawaaqiidda ee kooxda riddada ayaa dhankiisa qiray horumarada ay ciidamada mujaahidiintu ka sameeyeen shabeellada dhexe waxa uu sheegay in ciidanka mujaahidiintu gacanta ku dhigeen deegaano dhowr ah oo gobolkaasi ka tirsan haddana maleeshiyada kooxda riddada ka xirxiran yihiin deegaano dhowr ah oo ka tirsan shabeellada dhexe waxaad ogtihiin shalay dhul baaxaddiisa inta ongoonto ay la eg tahay ayaa nimankii al-shabaab ay hal mar la wareegeen markaas ay dhulka saas dagaalkaas ugu socdo ee dhulka intaas la eg nagala qabsanaayo oo dadkeenna sharafta lahaa muxuu ahaay dee qof la qabsada waa qof laga xoog badiyey la laaynayo tiyaatarka waxaa ka socotay khudbad laleeyahay doorasho qof iyo xod dahan rabna subxaan allah ceel barafaa la qabsaday waxaa la qabsaday magaalooyin degmooyin oo hiir shabeel ka tirsan aniga hiir shabeellaan kasoo jeeda ayaa la qabsaday hore waxaan u ogeen beerayabaal iyo dhulkii beledweyne in laga saari layaho lala rafaatimayo nimankii tuulooyinkan hadda ama degmooyinkan hadda gobolka shabeellada dhexe ama hir shabeelle ah waa la ogyahay shalay kulli shabaabaa qabsaday sansaakala laga qaxayay meelaha qaarkood hadalka labadan xildhibaan ee ka tirsan murtadiinta ayaa ku soo beegmayaa xilli maalinimadii khamiista ay ciidamada mujaahidiintu cagta mariyeen saldhigyo ay murtadiintu ku lahaayeen afar deegaan oo ka tirsan shabeellada dhexe lana wareegeen waxay taasi keentay in maleeshiyada murtadiinta ay ka firxadaan saddex deegaan oo kale halka deegaanka sideedaadna dagaal looga saaray kaasi oo ah deegaanka booscaamir ee dhacaduleedka alkawthar ee shabeellada dhexe kaasi oo murtadiinta laga saaray maalinimadii shalay ee jumcaha waxaan markan soo qabanayaa mareegta soomaali memo oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan kasoo qaadanaynaa donald trump oo xilka qaadis ku sameeyey generaalkii ugu sarreeyey ee hogaaminayay ciidanka maraykanka war qoraal ah oo ka soo baxay donald trump ayaa lagu sheegay in shaqada laga ceeriyey generaal charles brown oo ahaa taliyaha guud ee ciidanka wadajirka maraykanka trump ayaa sheegay in xilka qaadistan uu sameeyey ay qayb ka tahay isbeddelka uu la damacsan yahay wasaaradda difaaca iyo dhammaan saraakiisheeda muhiimka ah wargeyska new york times ayaa sheegay in sababta xilka looga qaaday generaal charles brown ay tahay isagoo ka cagajiidayey in uu u hoggaansamo siyaasadda trump ee ku salaysan in ciidanka maraykanka ay xoogga saaraan ka shaqaynta danaha ameerika ayna yareeyaan xoojinta dowlado kale wararku waxay intaasi ku darayaan in taliyaha shaqada laga ceeriyey uu mucaarasnaa qorshaha maamulka cusub ee maraykanka ee ah in la dhimo miisaaniyadda ciidanka ku baxaysa iyo in wax walba laga hormariyo maslaxadda maraykanka waxaan markan soo qabanayaa mareegta wakaaladda wararka ee shahaada wakaaladdu waxay maanta daabacday warbixino kala duwan warbixinada ku daabacan waxaa ka mid ah sarkaal sare oo ka tirsan sirdoonka uganda ayaa sheegay in haddii aan la maalgelin ciidamadooda ay suurtagal tahay in mujaahidiintu la wareegaan muqdisho sarkaal horey uga tirsanaa sirdoonka dowladda uganda sidoo kalena ah khabiir dhanka ammaanka ah ayaa ka warbixiyey sida ay u nugul yihiin ciidamadooda dullaanka ku jooga soomaaliya iyo kooxda riddada soomaaliya ee fadhigeedu yahay magaalada muqdisho samuel sabuuga oo ah sarkaalka een warbixintu soo xiganayso ayaa qoraal uu soo dhigay bartiisa ex waxa uu ku yidhi haddii midooda yurub iyo qaramada midoobay aysan maalgelin howlgalkeena nabad ilaalinta ee soomaaliya waxaa suuragal ah in al-shabaab ay la wareegaan muqdisho ugu yaraan lix toddobaad gudahood hadalkan ka soo yaray sarkaalkan hore ee ka tirsanaa sirdoonka dowladda uganda ayaa kusoo beegmaya xilli gaalada caalamka ay walaac ka muujinayso isbaysiga kufriga ah ee eusom ee bedelay howlgalkii ashahadala dirirka ah ee atmis waxaana arrimaha ugu daran ee walaaca ay ka muujinayaan gaalada ka mid ah dhaqaale la-aanta uu wajahayo isbahaysigan kufriga ah ee bedelay atmis waxaan markan soo qabanayaa mareegta faafareeb oo ka mid ah mareegaha islaamiga ah warbixino kala duwan ay mareegtu maanta daabacday waxaana ka mid ah weerar ka miin ah oo ciidamada mujaahidiintu ay u dhigeen kolaya gaadiid ah oo ay la socdeen saraakiil iyo maleeshiyaad murtadiin ah kuwaasi oo marayey inta u dhexeysa ceelbaraf iyo degmada jalalaqsi ee shabeellada dhexe khasaare ayaana gaaray cadowga xubintiina waa inaga intaa bashiir caawa أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى waa hagaag dhegaystayaal qeybaha dhexe ee faafreebka wararka ayaanu ku guda jirnaa markan iyo wilaayadda islaamiga ee hiiraan maamulka wilaayadda islaamiga ee hiiraan ayaa ku guulaystay xalinta khilaaf salka ku hay dhulbeereed oo ka dhex jiray jufooyin ka kala tirsan beelaha makane iyo gaaljecel kulan qaatay muddo afar iyo toban maalmood oo xidhiidh ah laguna heshiisiinayey jufooyinka cismaan adeer iyo bees oo ka dhex taagnaa khilaaf salka ku haya dhulbeereed ayaa kusoo dhammaaday degmada buuqa qable ee xarunta wilaayada hiiraan wilaayada islaamiga ee hiiraan ayaa lajno isugu jira odayaasha dhaqanka iyo mas-uuliyiin ka tirsan wilaayada u xil saaray xalinta khilaafkan salka ku hayay dhulbeereed ku yaala deegaana hoostaga magaalada beledweyne iyadoona ugu dambeyn lajnada ay ku guulaystay arrinkaasi ugu horeyn waxaa goobta laga akhriyey bayaan ka soo baxay labada jufo ee cismaan adeer iyo bees oo ay ku wada heshiiyeen bismillaah ujeeddo heshiis kadib shir ay isugu yimaadeen waxgaradka jufooyinka cismaan adeer iyo walaalahooda junfada bees la hubo socdayna muddo afar iyo toban maalmood ah ayna barbar socotay dowlo sharci ah oo ay horkacayeen dhaqanka labada dhinac kana dhacday wilaayada islaamiga ee hiiraan gaar ahaan degmada buqa qable shirkaas oo ay daadahaynayeen guddi ka kooban labiyo toban ruux oo dhaqan iyo wilaayaba lahaa ayna u xil saartay wilaayada hiiraan shirkaas oo looga hadlayay khilaafaad u dhaxeeyey jufooyinkaas walaalaha ah khilaafaadkaas oo ahaa dhulbeereed ku yaallo inta u dhaxayso tuulooyinka jiiqley qoordheere iyo wiirawiire wadahadal dheer iyo isujiidjiid kadib waxay u qoordhiibteen guddigii ay wilaayada u xil saartay xallinta arrintaas intaa kadib guddiga waxay guddoomiyeen sidan soo socoto lambar kow in beerahaas loo qaybiyo labada junfo lambar labo soohinta beerahaas waxay ka soo bilaabanaysaa dhanka bariga jidka jaayiga ah dhanka galbeed waxay ku eg tahay jidka isku xidho wiirawiire iyo doondheere lambar saddex si loo ilaaliyo xaqa xoolaha u aroorayo helada waxaa la waasicinayaa jidka ka yimaado wiirawiire lambar afar sidoo kale waxaa la waasicinayaa jidka u dhaxeeyo jayga iyo beerta cali cambuule si loo ilaaliyo xaqa xoolaha u aroorayo helada lambar shan hagaajinta labada jid ee aan horay u soo sheegnay qaybta webiga xigto farsamadeeda waxay u taallaa wilaayada lambar lix ugu dambayntii waxaa la farayaa dhammaan dhinacyada walaalaha ah in ay fuliyaan wixii lagu heshiiyey ciddii jebisana waxay la kulmi doontaa ciqaab shareecada waafaqsan wabilaahi towfiiq nabadoonnada iyo odayaasha dhaqanka labada juufo ayaa sheegay inay heshiiyeen maanta wixii ka dambeeyana ay halkaas ku soo afmeereen khilaafkii ka dhex taagnaa alxamdu lilah wakafaa wasalaatu wasalaamu calaa rasuuliillaahi wabacd aniga oo ah nabadoon cabdirashiid ahna jifada cismaan adeer waxaan aqbalnay si rasmi ah u aqbalnay heshiiskii ka dhacay bu'aqable ee walaayada aan wada doodnay dood dheer jifo labada jifo reer beed reer cismaan adeer dhulbeeraad aan isku qabsannay aanu u qordhiibanay walaayadeena gobolka hiiraan mahad allah ka siiya waa aad ayaan ugu qanacsannahay heshiiskaas waxaana jecelnahay inaan dhaqangelinno si wanaagsan oo shareecada islaamka waafaqsanana u qaadanay arrintaas raalliaanna ka nahay waana soo dhoweynaynaa waxaana mahad iskale allihiina abuurtay suma bacdigeed waxaa mahad iskale walaayadeennaas haddaysan ahaynba dhibka gaweynaa dhici lahay aad ayaan ugu faraxsannahay heshiiska annagoo faraxsan saakii wejigeenna farxad ay ka muuqato ayaan caddaynayaa si dhab oo rasmi an heshiiskaas u aqbalnay waxay dambeeyna walaayada aan ku ajiibi doonan ku khilaafi doonin وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين allah subxaanahu watacaala ayaanu mahad celinaynaa bacdallaahi waxaan adkaynayaa anigoo ah nabdoon cabdicasiis sheekh ibraahim mutaan bayaankii ka soo baxay wilaayada hiiraan bayaankaas annaga waa iyadeennaa waan adkaynaynaa biidnillaahi tacaala waannu ku qanacsannahay wax alla waxay wilaayadeennii oo sulaxaas inuqabadii ay ka galeen waan adkaynaynaa insha allahu tacaala waxna kama soo noqon doonaan biidnillaahi tacaala alla subxaanahu watacaala waxaan weydiisanaynaa towfiiq iyo towsanaan alle subxaanahu watacaala aan weydiisanaynaa hawshaas marka insha allahu tacaala waa ku qanacsannahay aadaan ugu qanacsannahay insha allahu tacaala wax qasaba ma jiraana marka insha allahu tacaala bayaankaas soo baxay iyo dhulkaas qaabka loo kala gooyey maadaama annaga odayaashii qabiilkaan nahay waan ku qanacsannahay waana iyadeenna waxaana rajaynaynaa insha allahu tacaala inaysan waxba ka soo noqonin biidnillaahi tacaala waxna kama soo noqon doonaana inta dhimanna insha allahu tacaala wilaayada farsamadeedase u qaadatay oo bayaanka loogu sheegay biidnillahi tacaala wilaayadan insha allahu tacaala aan ka sugaynaa intaasna waa adkaynayna wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu bismillaah alxamdu lilaahi wakafaa wasalaatu wasalaamu calaa nabiyi lmustafa wacalaa aalihi wasaxbihi waman ihda amaa bacdu waxaad maxad mudan allah ayaa mahad iskale allihii meeshaan isku kaalina keenay annagoo muslimiin kabacdi meeshaan waxaa waaye dadaal badan ka bacdi beesha cismaan adeer reer bees soohim dhulbeereedow ahaay waa sidee yaartii igu horreysay ayuu u sheegtay dhulkaasna alxamdulilahi waa ku qanacsannaha annagana waa markanay haddii ilaahay yidhaahdo annaga aan isdaaweyno oo ismaartay aan isqancino taasna waa ku daraa wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi bismillaah alxamdulilah ilaahay baa mahadsan jalla wacalaa mahad aan bilaaw iyo dhammaad aan lahayn allihii noo ogolaaday inaan danaheenna kuweena qaaska iyo kuweena caamka inaan gudun allihii noo ogolaaday ayaa mahadsan waa sax dhulbeereed ayaan isku qabsannay dadaal badan dabadeed inaan walaaloognay aan kala dhammaannay dhulbeereedkii aan lahayn walaayada islaamka ayay soodi noogu dhigtay ee aanan ku qanacsannahay aan soo dhowaynaynaa hada wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka ee qaybta ka ahaa lajnada oo kulanka kula dardaarmay labada jufo ayaa ugu baaqay in ay adkeeyaan bayaanka bismi illaahi raxmaan raxiim alxamdu lilaahi rabbialcaalamiin ilaahay subxaanahu watacaala ayaa mahadsan allihii isugu kaanna keenay meeshaan allihii naga dhigay dad islaaxa iyo wanaagga ka shaqeeya walaalaheenna aad iyo aad ayay u qaateen waa dad wax fahamsan waa dad islaaxa iyo wanaagga wax ka yaqaana waa dad aad iyo aad wax u fahamsan ilaahay subxaanahu watacaala ayaa mahaddaa iska leh waxaa mahadsan walaayada gobolka hiiraan oo juhdi badan gelisay sidii ay u kala badbaadin lahayd walaalaha khilaafku soo dhex galay ayaguna mahaddaas ayaa u sugnaatay walaalaha naga aqbalay oo labada jufo oo noo dheg raariciyey oo maaragtay quluubtooda soo xaadiriyey iyagana aad iyo aad ayay u mahadsan yihiin insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa bayaanka la akhriyey qodobadii ka soo baxay in la hirgelin doono wayna naga ballanqaadeen nabadoonnada aad iyo aad ayaan u soo dhoweeyey walaalkii ugu dambeeyey walaalkii nabadoonkii labaad ee hadlaya wuxuu yidhi wax ka soo noqonayo lama arko waxaana aaminsannahay inay dhab ka tahay oo quluubtiisu ay nadiif tahay jecel yahay walaalahoos beesha cismaan adeer iyo beesha bees la hubo in maaragta ayna kala lahayn xuduud sidoodaba dad xuduud lama aha annagu waxaanahay odayaal hiiraan waa naqaanaa xuduud ma lahaan jirin laakiin beers waa xuduud waa la yeeshaa oo beerusoodin ayay leedahay laakiin labadan beelood wax dhul ah oo ay kala leeyihiin lama arko insha allahu tacaala waynu ku mahadsan yihiin wabilaahi towfiiq بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى اللهم وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه أجمعين رب وفقنا لما تحب وترضى الله سبحانه وتعالى ما بلار نسكله ما هذا نلسوكوبي كرن بالله إذا ما شاءنا لهين أيو الله سبحانه وتعالى وليه سيدو كلمات وحا اسكله xarakada shabaab almujaahidiin oo gacanna kitaabka ilaahay ku hayso midigta gacanta kalena ku hayso dadka islaaxintooda iyo hagaajintooda si gaar ah waxaa mahadsan oo mahad ballaaran ka gaarta wilaayadeenna hiiraan sidoo kale waxaa mahad iskale odayaasha dhaqanka nuqabada iyo odayaashii kaleento ee howshaan labada beelood usoo fadhiistay howshaa iyada ah ayaa mahad ballaaran iskale intaa kadib ikhwaani fillaah waxaan dhowrii maalmood halkaan u fadhinay laba walaalo ah oo dhul ay isku khilaafeen heshiisiintooda iyo arrintooda ayaan dhowr iyo toban maalmood halkaan u fadhinay allah subxaana wa tacaala waa nugu garabsiiyey ilaahay subxaana wa tacaala ayaanan uga mahad celinaynaa arrinkaas idaa uu nugu garabsiiyey waana dhammaatay khilaafkii iyo wixii walaalihii isku haysteen waa la xalliyey waana la dhammeeyey waana loo kala gooyey sida bayaanku cad deen aan aan ahay marka naqiibka beesha kanna waxaan soo dhowaynayaa go'aamadaas iyo qodobadaasi la gaaray ee walaalaha ay gaareen waan soo dhowaynayaa insha allahu tacaala waana taageerayaa biidni albaari waxaana rajaynaynaa insha allahu tacaala inayna wax ka soo noqonin arrinka asiga sida si wanaagsan uu ku dhammaaday kuna dhammaan doono insha allah si guuda marka waxaan leeyahay labada walaalo beelaha dad walaalaad tihiin dad deris baa tihiin arrinkaas asiga ah meeshaas ha ku dhammaado sidaas shalayba walaalaad u aheedeen ee derisna u aheedeen sidii ha loo walaaloobo waxyaabaha kale shaydaanka hadda idinku soo waxayna dhinaca layska mariyo laga cudbilaysto iyana danbana soo noqonin insha allahu tacaala intaasaan kusoo gobgeyno bilahi towfiiq بسم الله الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bacda taxiya dhammaan cid kasta oo meeshaan ka qaadatay dadaal waa ku mahadsan yihiin jasaaka allahu khayr bacda xamdillaah intaa kadib anugu waxaan rabaa hadalka inaan ku soo koobo qaraaboy waa la wada hadlay biniaadmiguna way isqabtaan waana la heshiiyey ilaahay subxaana wa tacaalaana walaala dadaalaya oo idinka naxaya oo idin jecel baa ilaahay wax idinkugu daray waxaan marka la rabaa dadkii qaraabada ahaa oo dhulka loo qaybshay inaysan dhulka dayacin dhulka hadda waa la qaybshay haddii la qaybshay inaadan tabcin oo dheri ka baxdo oo mawaad ahaado aanad sheegato khilaafku ma ku dhammaanayo dadkaa muslimiinta ahoo deegaanka jooga qof walba cadkii la siiyey inuu noolaystaa la rabaa haddaadan iska sheegto tiraa meeshaasaan waa beer baan meeshaas ku leeyahay od iska aadda duurkaaga oo geeda ka baxaan de haddii walaalkaa berri yara anaa leh ha la yaabin adaa dayacay walaalayaal dhulka dayaca ha laga daayo dhulka ha la nooleeyo beertii ha la nooleeyo qofku eegay hadduu xataa curfigii soomaalida uu wax celcelaysto iyada lafteedu milkiyad maaha laakiin waa curfi soomaalidu taqaano wax lagu calaameeyo waxbay gashaa laakiin hadday mawaad iska ahaato geed kuma tallaalin jardiino uma samayn ood ma lahan geedkan geedkahan geedkan aad u baxaa dhulkii ku yaala sanad kadib waxaa laga yaabaa inuu noqdo geedo dheerdheer oo jilqaba oo qofkii xataa loo keena uu aqbali diido meesha inay beeraha jirta adigii marka inaad khilaafkiina diidantaha khilaafkiina ka shaqaydo ood meeshii dayacdo xoolahaaga iska raacato walaalayaalow dan maahan labada beeloodba waxaan kula dardaarmayaa sohodintaas la dhigay sohodintiina ha la ilaalisho oo hadeerba si fiican ha loo calaameeyo oo ninba ninka ka dambeeya ha kala dardaarmo qola kastaana meeshii la siiyo sohdinta looga dhigay ha nooleeyeen yaysan dhulka ayagu ka dhigin meel mawaada anuu intaas hadalkiisa ku soo koobaya wabilahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu waa hagaag dhegaystayaal faafareebka wararka ayaad degaysanaysaan markan iyo ugaaska beesha mursade ugaas cabdulaahi daahir axmed ayaa bogaadiyey howlgallada mujaahidiinta ee dhowaan ka dhacay deegaana ka tirsan shabeellada dhexe ee maantay murtadiintii iyo gaaladii iyo isku soo kaalmaysteen ay dagaalku soo qaadeen haysteen laba sano muddo gaaraysa shalayna dagaal lagu qaaday waxaana ka soo yeera bishaaraad waaweyn in sha allahu tacaala waxaana rajaynaynaa in ilaahay noo daa'imo mujaahidiintuna ay sii sugnaadaan cadowguna uu sii jabo o argagax ilaahay u rido haddaan shacabka bulshada reer galgaduudeed aan nahay mujaahidiinta garabkoodaan taagan nahay hadday galgaduud ay ku guul daraysteen gaaladii iyo murtadiintii ugama harayno waxaan uga tegaynaa caasimadeenniyaan ku tegaynaa waa daba soconaynaa waana la duulaynaa waana la soconaa waana la dagaalgelaynaa mujaahidiinta waana ku garab taagana sababtoo a diinteenni iyo dalkeenni iyo iyo adduunyadeenni oo dhan iyo dadkeenni ou haystaahu ou gadanaahu soo warraba ku yeela dadka reer xamar waxaan u sheegaynaa raayada tawxiidka maalin baa laga taagi doonaa xamar waxaad ogaataan dagaalaadan maanta dagaalaminoo weligiin inaan dagaalamayninoo gumaysina aad ku jiri doontaan sababtoo ah dhibaatada maanta leedi ku haayo mid ka weyn ma jirto waxaad ogsoon tihiin dad badanaa lala dagaalamay qabqablayaalaa lala soo dagaalamay madaxweyneyaal iswaalayaa lala dagaalamo leeska dhacsho la yidhi waa naga leexda la yidhi xasan gurguurta waxau maantay ow soomaaliya muqdisho soomaali kalema xakuma xasan gurguurta waad ogsoontihiin maamul goboleeda kaleo riddada way waa naga leexay dheh waxaad wadid naga daa ku doonayne waa yahay caasimadow joogaa wuxuu u joogo waa qabiil ahaan ee ma u joogo qadiyad kale iyo wax kale uma joogo waxaan la yaabanahay dadka bulshada ee saakay ama dowladnimo u intiraafsan ama ka cabsana war geeri maxay geeri kuu dhaantaa askartu dadkiiyay dhace waxaad ogsoon tihiin islaam baa waxaa la yidhi haaf burakeen markaasay tirma haysto ilmahayga xalayay qadeen markaasaa gurgeedii dhammaay la fujiyey ayadana waa la garaacay gabdhaheediina waa la kufsaday annagaa fiirsana ilaah kuu dhaarshay waxaas macadaalada dad wuxuusha oo dadka furta oo oo baahala ah oo meesha ku soo haray wey dhaqankooda fiiriyasay u yaallaan dhaqankooda soo u yaallaan dhaqankoodu ma dhaqan bini aadana mase waa dhaqan wuxuusheedoo dadka cuna anigu waxaan u haystaa dadkaas inay yihiin qof muslima inaysan fiirsan karin oo aysan la joogi karin hadda qof ayadu meelay istaagta ama adduunka meelay ka istaagta wayse ma aqan nin walba wuxuu yidhi xasan gurguurtaa wuxuu yidhi ma soconaysa arrin xasan gurguurtaa wuxuu yidhi mujaahidiinta aan ilaahay aan ilaahay aan u barino inay cuqubadaas dadka haysata inay ilaahay sabab uga dhiga inay ka dulqaadaan aan u ducayno galgaduud waxaan baaq ugu dirayaa jihaadku ma ahan amiirka ani iima yeerin ma ah meeshaan colaad waxaa ka jirta in lagu geeyo la rabo ay isbahaysteen mooryaan iyo dad maxaysata ay isbahaysteena laga hortegayaa waxaa la rabaa dad muslimiinahoo ka hortagoo dafci alla subxaana wa tacala wuxuu leeya walowlaa dafcullaahi naasa bacdahum bibacdi lafasadat alard dhulku waa fasaadi lah haddaa dadka kuwa kuwa fiican haddaan lagu celin lahayn ilaahay baa inuu inaan nugu celiyo nugu amray jihaadkaan waa fardulcayne diyaar ma u nahay inaanan cidna anagoo ka amar qaada aan qoryahana qaadanoo aan socono ninkii lagu ogaay galhareeri ama ceelbuur ama maaragta xiin dheere waa in asagoo furunta taagan la arkaa ninkii aan qornayn oo ciidannimo hadda ka hor aan soo marinna diyaar waxaa loo yahay inuu hadda jihaadka ka qayb qaato jihaadku waa fardulcayn ilaahay baan iku dhaarshayey magaaladii aad ogeedeen oo maraykanku diyaarada oo ku duqeeyey dhibaatadii iyo rafaadkii ummadda dadka ka soo gaaray waad ogsoontihiine hadday ayagoo socday ay soo galaan maxaad u malayn laheed yacni meeshaas waxay ahaan leeday meel cilya dhul laga soo weero dadku ma isdhiibaan marka haddii cilya dhul xataa laga soo weerana dadka muslimiinta ma isdhiibaan war muslimiintu isma dhiibto ma rajo dhigto ilaahay yaa yidhi laa taqriduu min raxmatillaah ina allaa yakfiru dunuuba jamiica waxaan baaq ugu dirayaa gobollada dhexe iyo reer galgaduudeed waxi muslim ah af iyo anfaco iyo gacan waxay ka geysan karaan jihaadka waa inay ka geystaan mujaahidiintana habeen iyo maalin ay u duceeyaan mujaahidiintana waxaan leeyahay dagaalka ku jira suquurta waxaan kula dardaarmaa tiradooda iyo dudkooda iyo gurdankooda iyo waxooda iyo qabqabtooda iyo guwaxa diyaaradeed ha u fiirinina sugnaada xabadday aaka ahoo nimankaas lagu rido ilaahay qarax bamba ha uga dhigo toodana biyo alla ha ku shugo ilaahay waxaan ka baryaynaa mujaahidiinta in ilaahay sugo gaalada iyo murtadiintana argagax alla ha ku rido rucbi aan ka harin alla ha ku rido mid ilaahay nooga dulqaado oo ay naga tagaan alla ha ku rido mid ay ku dhammaadaan oo aysan dhaqan damba u yeelan alla ha ku rido wax mid jiisaya mid mayda alla ha ka dhigo iyo mid carara alla ha ka dhigo muslimiintana alla ha qawiyeeyo ilaahay waxaan ka baryaynaa xasan gurguurte gacan noo garsootoo muslim oo cadaalad in ilaahay isla keeno keeno ilaahay xasan gurguurta gacan cadaalada oo gacanta asna ku dhigta annagana nala soo taagto muslimiinta waxaan ka codsanaynaa xasan gurguurta hadduu gacanta soo gala inaan nagala dilin ayadoo maxkamad naloo saaro mujaahidiinta saasaan ka rabnaa sababtoo ah waxau noo geestoo dhan xisaabtoodii guri guryihiisa waa in naloo markuu xisaab celin ou noqdo ha naloo dilo kabacdi laakiin waxau naga qabo waarnoo in loogala qaado nin horta ninaad qasaas ku leedahay oo aad xoolo ku leedahay ma la dili karaa adoo waxaaga aada ka miga hase gurguurta iyo raggiisii iyo ninkii la dhihi jiray muxuu ah kii maxkamadda jooga shuute hase gurguurta iyo shuute iyo iyo wamaa yali iyo inta ka amar qaadata intii la qaban kara inna loo qabto wixii la dili karaa ha la dilo mujaahidiintana ilaahay waxaan ka baranaa ilaahay ha sugo meeshay ilaahay ugu talagalay inay gaaraan ilaahay ha gaarsiiyo meeshay jecel yihiin alla ha gaarsiiyo meel allaale meeshay jecel yihiin oo ay rabaan inay raayada tawxiidka ka taagaan ilaahayow rabbiyow maanta addoommadaada yahanne ha gaarsiin ilaahu mujaahidiinta xabadooda waafaji ilaahu teenna ha seerayn ilaahu toodana meel tusmaa ha u yeeli ilaahu teennana ha seerayn ilaahu xabadeenna ha seerayn ilaahu midaysan ka kicin ka dhig ilaahay waxaan ka baryaynaa mujaahidiinta in ilaahay hoosiyo ayagana ilaahay ou dab ku shido argagax allah ku rido rucbi allah ku rido ilaahayna sooma gaarsiiyo mujaahidiinta mid kastoo ou soo gurmad kastoo soo diro midow gaarigu la gadoomo iyo mid carara iyo mid cabsada allah ka dhigo wixii yimaadana madaxa ilaahay ha ka gooyo qeybaha dambe ee faafareebka wararka ayaan isla soo garan dhegaystayaal markan iyo shabeellada hoose kulan wadatashi ah oo ay ku lamaaneyd dowro sharci ah una dhexeeyey mas-uuliyiinta wilaayada shabeellada hoose iyo beesha biimaal ayaa kusoo gabagaboobay deegaan ka tirsan wilaayadaasi kulankan oo socday muddo toddoba cisha ah ayaa odayaasha dhaqanka ee waxgaradka beesha biimaal waxay ku qaateen dowro sharci ah kulanka waxaa ka hadlay qaar ka mid ah waxgaradka beesha biimaal alxamdulilah ilaahiyaa ku mahadleh oo naga soo qaybgeliyey dooridan sharafta badan oo maanta kulatadow aan joogno kurtuwaari ilaahay mahadiis waaye alxamdulilah xeelad aan leenahay tab aan leenahay ma ahan walaayada aana wacday alxamdulilah ilaahay mahadiis waxaynoo wacday wacigelin iyo maanta wax socdo loolinka iyo kalimatullaahi hiya alculyaa macnaha kitaabka ilaahay in kor macnaha asnaqdo kitaabka ilaahay dadkii macnaha kor u qaaday waxaway ilaahay kitaabkiisa asiga magaciisii qaaday laakiinse asbaabo bani aadinka in ayka macnaha ay magaciisi waxaa la rabaa ay u dhaqaaqaan diinta dadka lagu sheegaya muslimiinta annaga way dad kale macnaha hadda la keenayo oo meel kale jira maaha maraykan iyo meelaha malaga keenayo dadka hadda taagan maanta gaalka askor degan yahay qaas ahaan hadda macnaha waxa waaye biimaal weliba beeshayna u badan carrada hadda badnaan gaalada ay kufaarta ay joogto marka walaalayaal waxaa isku sheegaynaa hadda dooridaas oo muhiimka ah aan qaadanay kitaabo badan macnagiisi noola siiyey waxaa noola siiyey daruusu badan macnaha oo kitaab aan laheynno magaciisi axaadiis iyo aayad qur-aane anugu kalkale alxamdulilah ilahi mahadiis waay marka waxaan rabnaa arrintaas wax noola sheegaya waxa waaye ma ahan taariikhaha muslimnimada nagala raaca maahan hadda dad badana iska joogo hadda ugandes ma loo tegaayo barundes ma loo tegaayo oo kaali macnaha kitaab gal ma la dhahaayo ma ku dhalana ilaahay ma siina nasiibkaas macnaha ma ma lahaani marka unikoo nimcadaas ilaahay asna siiye muslimnimo macnaha ku dhalanay hadda xili taariikh ahaan joogno konton sano lixdan sano toddobaatan sano ilaahay mahadiisu waay marka waxaa la rabaa walaalayaal inaan isku boorino kitaabkaas ilaahay wixii naga maqan oo hadda jiro allah ku sugaan leenahay wixii maqan magaciisii hadda galay riddo inaan ka soo celino annaga kow naftaa in aan ka bilaabno macnaha walaalaha mujaahidiinta garabkooda macnaha ama hortooda aan joogsano haddii hore aan gaari waayno garabkoodaas aan istaagno macnaha gadaal ma ahan si kale ma ahan hadda waxaa waaye dib u dhac weliba hadda saahan hadda aan ku dareemaa aniga xumbali iska soo qaado xuseen ahaan laakiin waxaa magaciisa soomaali ku mahmaahitaa caan haddii qobtaan ciribtooda dambe la celiya marka walaalayaal hadda ciribta dambe aan ka celino caanahan hadda meeshay joogtaa bahashi jihaadkii si walaalka isu sheega waaye waa socdaa ilaa qiyaamu saac waaye koohiraay ma ahan haddii annaga iska fadhinayna waa socaha haddii annaga magaciisa aan soo galnayna saasoo kale waaye macnaha walaalaha garabkooda aan istaagno hiilo iyo hoo xabadda macnaha safka hore aan ka ridno allahu akbar marka intaasa magaciisii aan leenahay walaalahayna mujaahidiinta ilaah baa mahad iska le oo meeshaan noogu soo kulmiyey dooro wanaagsan oo aada u qurux badan oo macnaheeda iyo ujeedeedu aada u fahanay yaa meeshaan ka helnay toddoba maalmoodaa ku jirnay dooradaas meesha ku kulanay oo toddoba maalmoodaa ku jirnay faa'iido badanaa ka qaadanay macna badanaa ka helnay beesha biyamaal meesha timid oo doorada soo xaadirtay aan iraahda soddon iyo sideed qof waxaa meeshaan ka helnay faa'iidatulfaa'id wax la yidhaahdo aada u qurux badan kitaab macnahooda aada u fahanay wixii aan naqaynay wixii nugula ziyaadiyey faa'iida badanaa meesha ka qaadanay faa'iidadaasna waxaa hadda aan ku talagelaynaa kulleyb hadda go-aankan in asyahay oon anna ku go-aansanay inaan dib ula noqonno tolkii ku celinno reerhii u geyno dadka ku wacyigelinno wixii meesha lagu akhriya wax yar maaha wax lasoo koobo kara maaha beri ahaashadoodii gaalada laga beri ahaado wixii raac laga beri ahaado raggii safka naga galay xagga galay inaan kasoo bixinno intaasoo dhanaa dowladda bay sheegaysaa tilmaamaysaa alxamdulilah mahad ilaahay baa iska le ilaah baa u mahadnaqeenaa reerka waxaan leenahay horaha u socdo barwaaqada meesha laga helo horaha loo wado nimcadan ilaahay asna siiya aan ku shukrino haddii nimcaas lagu shukriyo ilaahay waa noo ziyaadina laakiin inti hadda dad qaarkiis lagu tilmaamay macnaha inta meeshaan laga kaco dilbax banaan kala tago noolba adduunkiis qabkii beertiis aaday kii adduunkiis qabsay inaan noqonin waxa meesha juhdi lagu bixiyey in faa'idatul faa'ida laga hela la rabaa dadkii qaata allah naga dhigo dadkii kuliibaan allah naga dhigo dadkii jihaad safka hore gaala allah naga dhigo walaayada kor allah ka dhigo guud ahaan intaas ayaan caawa kusoo gebagabeynayaa barnaamijka faafreebka wararka oo qodobixiisala aad ku dhegaysateen kulanti dambe ayaa inoo balanaha nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu